saddex qof oo dheeri ah ayaa dhintay dhibaatooyin la xiriira covid -19 oo ku nool agagaarka isgoyska siusiri waaxda caafimaadka ee degmada dakota ayaa bixin doonin faahfaahinta labada qof ee ku dhintay nin da weyn oo u dhaxeeya da-da lixdan iyo kow ilaa iyo siddeetan jir ayaa ku dhintay gobolka woodbury waxaa jiray afartan iyo siddeed kiis oo cusub oo ka dhacay gobolka woodbury afartan iyo shan dakota county oo ah wadar ahaan in ka badan saddex kun iyo boqol xaaladood oo togan oo ku yaal aagga metro ee siusiri cusboonaysiinta xigta ee ka socota degmada dakota ayaa soo bixi doonta arbacada gudaha iowa waxaa jiray lix dhimasho oo dheeri ah oo la soo sheegay isniintii iyo afar boqol xaaladood oo cusub taasi waxay guud ahaan gobolka u keentaa in ka badan kun iyo laba boqol iyo laba iyo toban kun iyo saddex boqol xaaladood oo wanaagsan iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo kow dhimasho guddoomiyaha gobolka iowa kim reynolds ayaa sheegtay inay qaadanayaan taxadar dheeraad ah kadib markii mid ka mid ah ilaaliyayaasha madaxweyne ku xigeenka mike pens uu ka helay cudurka loo yaqaan covid -19 usbuucii hore reynolds wuxuu booqday aqalka cad arbacadii pens kadib wuxuu yimid iowa laba maalmood kadib reynolds waxay u jabisay subaxnimadan subaxnimadeeda waxayna sheegtay inay caafimaad qabtay oo ay dareensan wanaag reynolds waxay samayn doonaan qorsho karaati oo karantiil ah oo ay ku jirto tijaabooyin maalin kasta iyo hubinta heerkulka iyo in qaar ka mid ah xubnaha kooxda ka shaqaysa guriga guddoomiyaha ayaa sheegay in boqolkiiba siddeetan dadka qaba fayraska ay la kulmaan nidaam fududeyn aan lahayn nidaam cudur waxay tiri imtixaanka iowa wuxuu ku socdaa siu city gobolka imtixaanka waxay ku taallaa kombyuutarka kuliyadda western iowa tech community college waxaa sida oo kale jira tijaabooyin dheeri ah oo lagu samaynayo xarumaha daryeelka muddada dheer iyo warshadda waxa soo saarka wakiilka doorashada ee gobolka woodbury pat gill ayaa ku dhawaaqay shan goobood oo codbixin ah tan koowaad bisha juun gill wuxuu door bidayay dalka codaynaya boostada si loo yareeyo suurtagalnimada faafinta covid -19 tirada goobaha codbixinta ayaa la ballaariyey kadib dacwad uu gudbiyey xidhiidh banka hore ee gobolka rik baruran berand wuxuu ku andacooday codbixinta maqnaanshaha inay door biday murashaxiin dimuqraadi ah bernard waa republikan caadi ahaan waxaa jira afartan iyo shan goobood codbixinta shan gobol waxay ku yaaliin riverside elementary long lines rec center sergent bluff luotin dugsi sare xarunta bulshada ee movil iyo ototo hall city giil wuxuu leeyahay in ku dhow kun iyo afar boqol afariyo toban kun foomamka codbixinta maqnaashaha ayaa soo celiyey in ka badan konton iyo toddoba kun oo codbixiye ayaa ka diiwaan gashan gobolka woodbury county warqadda codbixinta ee maqnaashaha waxaa la doonayaa shan p m shanta p m galabnimo jimcada soo socota codbixiyayaasha waxaa la weydiin doonaa masaafada bulshada markii ay codkooda dhiibanayaan maalinta doorashada juun labadeeda iyo koonfurta hills moll waxay qorsheynayaan inay dib u furato arbacada si kastaba ha noqotee ma ahan dukaamada dhammaantood qorsheynaya inay furaan saacada shaqadu waxay noqon doontaa isniinta ilaa sabtida laga bilaabo koob iyo tobanka subaxnimo ilaa toddobada fiidnimo iyo axadda laga bilaabo duhurkii ilaa iyo lixda galabnimo suuqa ayaa soo saaray tilmaamo loogu tala galay martida waxaa ka mid ah jahawareer bulsho afkaaga iyo sankaaga ku dabool maro maro ah oo aadan koox u uruurin suuqa ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu sameeyo nadiin ballaaran iyo james diils dhowr jeer maalintii